guddiga dhismo masjidka buulow ee magaalada xudur iyo kulanganiska kooyeen iyo ku hadaleen dhismo masjidka marxalado shalduwan uu sahamaray iyo sadayo hadan dareeran howlushi iyo oona in mudee ka gudi jiraan gaabangaabada dhismoogu bilowga dhismo masjidka buulow ee degmada xudur ee xarunta gobolka boqol hay kowsa ka dareera si howli ah balse hada waliba jaree gaabis dhanka qalabkae sida shamiindada iyo weliba shiido iyo saas oo kale qalab shalduwan maadaama si isilgaanga markaasio ka dhisayeen bulshada degmada waxaana kumid ee maamul gudiga dhismo iyo waliba sheegana iyo ambaaxayin aawanaadhan weliba sada in lagu aabay qalabka shamiindada rinjiga iyo waxaana kalo badan markaasaytila ka dayactiri lahay dhismoogun dareeran yoona baaq sharduban iyo ondareen dhammaan maamulka koonfur galbeed iyo bulshada soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ana oo macalin cabdi ee imaamka masaa'idka buulow ee ee may galabka ku hadalna fadaana hadda ilaahay raallika nagada masaajidka baahidiis oo masaajidka buulowna ee baahidiis yaa ku aragna fadahayn ee sida agaasimaha siin sheegi iyo jarta ee dad ahlu khayr ee war ku dhiibideen jarta laakiin walaa nii dhaman ee wali fadaane dadka ahlu khayrka eh ini oonay tahay ee arrintaasay ee ku qeyb qaadadaan jiilal kuleen warka jar soogna afkahanin saaranyiin masaajidkiina korintiisa eeda ninkeeraati markii hore dadku ahlu khayr eeyo batireel iyo hadda ka hore ninkadeen yooweyna noo leeden marka magaaladiina magaalada isku akarno jiditeeda hirinyo jiditeeda hirino wali waa dad maaragna baahidii masaajidka daboolo waa yaa nagdeen wali fadaana dadka muslimiinta ina dhiigahay inay masaajidkii buulow laha kaalmay walalanwel walay sabirtiis laha kaalmay sadaqada oo inta ka baxaasa waa sadaqadul jaariye waay jirada daawayaas ilaa ramaade aakhirada ayaa anfahaas asadaqatu tukfiu halaballaahiw ilaahay dhirij ee damiyaas meel walba iyo dadku kaabas ee wali falaane dadka ahlu khayrka eh wali banaanka roog hataa wali magaalada xutu dhateer naftida rooglankii hadalkan ee macnaha galabta dheginsadahay wali falaana inay walaay oo tabartiisa lan welba inay isu xakakaa masaajidka lan welba walaay isu bi isu aakhiro anfahaasa waliba sadaq jaari lanka labahoona kulley lan welba geeg hata lan soomaaliya hata sadaq jaari hata lan sheego hata mal aragaw lan welba sadaqadaasa inay isu labahaya fadaan hadalku wal an kubadeew male wali waa wala unadsa ahaan fadheenya gabakaya saasa ee ini masaajidkii la walay tabartiisa hakada dalka dibadda ee lanka roog dhatiyo ini masaajidka wala kaalmaysadee fadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi dib anamay ku mid ahaa xubnaha oo guddiga masaajidka buulow xubin ku mid eh marka tan hadalasiin sheegayo agaasimahana hadali imaamka masaajidka buulowna isuuna hadali arrintaasi anayna kulley waliana kadarsado ka darsade marka masaajidka buulow kulley isii magordaasan masaajidka inku horeey oo xudurla ka dhisaawo marka masaajidka iyo usaas eh yaa may u baahanyaa waxyaabo badan oo macnaa baahidiis ee iyo ciidanka baahanyay hadda waqti xaadirku hadda la rooga maynaynka doranaa dhinacii oo may la raay dabka ada muxsiniin badan iyo dadaali wana nin bilaawen laakiin howlis weli dhamanta maadaama waqti jiilalna madun waaba la bilaawadi maylan baahanyaa dab oo zaayid ee ini marwaxadooyin la hela ini nalalka sifaylan shidanaadan biyoogi oo macnaha ceelkiis naftiis diinima ayaa leeyi diinimadaas nafteed dab badan aan baahanta marka baahidaas si hadda mugoo xaaladii ka jarna muxsiniin badana waa nin bilaawi laakiin eed eeda waa ninka dhimanyin hadda lacagta la qiyaasiy kolley agaasimaha basheega ilaa lama kun ilaa saddex kun lacag udhexayto hayti ada hadda walna helni ada bees hadda ilaa todoba boqol sideed boqol oo kale iyo hadda wili emergency anay dhiman tan kale masaajidka naftiis korontada leyba naftiis masaajid oo macnaa sanadkaas naftiis hoobsa soon han dhawaada la dayactiri jaryo dayactirkaas naftiis inusku baahanyi onumadan wal al wali masaajidkaas lanqaada unusleyka dayactiraana markaa galabtuun walaa unuska qoyna arrintaas aniga muhiimsan lan al lankiiba macnaa qiibku joysida kor dalka lay rooga ay dibadalay jaraaba macnaa ini masaajidkaas ha kaalmay
dhismo masjidkun iyo weyba qayb muhiim ee ku qaadana bulshada degmada xudur ee xarunta gobolka bokool